kulan shalay oo sabti ahayd taariikhdan ay ku beegneyd siddeeddii bishii labaad laba kun shan iyo toban ay ku yeesheen gudaha magaalada baydhabo ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya iyo wakiilada tiiviyada iyo milkiilayaasha ka howlgala idaacadaha ku yaal gudaha magaalada baydhabo ayaa waxay kusoo saareen shaqo joojin ka dhan ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya kadib markii ay ku eedeeyeen wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed inay caburin ku sameynayso saxaafadii xorta ahayd maamulka koonfur galbeedna uu wado argoosi ka dhan ah qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala gudaha baydhabo ayna sheegeen in guud ahaan tiiviyo iyo idaacado gaar ah laga mamnuucay inay gudaha u galaan airbortka iyo madaxtooyada baydhabo sidaa daraaddeed saxafiyiintaas ay ka baaqsadeen wufuud caalami ah maalmihii lasoo dhaafay soo gaaraysay gudaha magaalada baydhabo dhacdadii ugu dambeysana waxay ka dhacday shalay oo sabti ahayd kadib qaar ka mid ah wakiil wareedyada tiiviyada iyo idaacadaha ka howlgala gudaha baydhabo oo loo diiday inay gudaha u galaan airbortka gudoomiyaha ururka saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya muxiyidiin xasan maxamed xusni ahna wakiil wareedka tv-ga caalamiga ah ee universal t v iyo saxafiyiinta kale ee ka howlgasha gobolka ayaa kadib dhacdadaasi si wada jira saxaafadda ula hadlay iyagoona sheegay inay xiriirkii wada shaqeyn ay u jareen maamulka uu hogaamiyo shariif xasan sheekh aadan ujeeddada halkan aan isugu nimidna waxay tahay inaan ka hadalno caqabad ama culays shaqo oo nagaga yimid dhinaca maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiirkeena xasan cabdi maxamed oo wasaaradda warfaafinta ku magacaaban runtii tan iyo intii wasiirada la magacaabay wariyaasha waxaa soo wajahday culays badan waxaa laga hor istaagay shaqooyin fara badan oo oo wariyaasha shaqadooda ay ahayd wufuud caalami oo magaalada baydhabo soo gaaray oo wasiirka warfaafinta ka hor istaagay bahda saxaafadda kuwaasi oo naga baaqday runtii oo shaqooyin muhiima noo ahaa ma ahayn in wariyaasha ay shaqada usoo kici waayaan laakiin waxaana naga celiyey aqalka madaxtooyada ee shariif xasan isagoo markaas wasiirka warfaafinta culeysna saarayey garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ciidamadii etoobiyaanka oo lagu wargeliyey in wariyaasha aan lasoo daynaynin culeysyadaasi oo dhan waxay ka yimaadeen dhinaca wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed haddii aan soo qaato wararkii nanaga hor istaagay ee nagu baaqday waxaa ka mid ahaa wafdi ka socday talyaaniga ingiriiska oo magaalada baydhabo dhowaan yimid oo la kulmay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo golihiisa wasiirada bismillahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya magaca labada idaacadood magaalada baydhabo ka howlgala raadiyo baydhabo iyo raadiyo warsan waxaan caddaynaynaa inaan la qabno fikradda wariyaasha kale ay go-aanka ku gaareen oo ku saabsan eedeynta loo jeediyay wasiirka warfaafinta runtii waa la qabnaa intaa macnaha dhowr sano ilaa iyo toban sano wax la eg inta laguma qaban runtii seminaaro oo saxaafadda loo qabanayo hal seminaar keliya oo waxaa jirtay hay-adda c r d ay noogu deeqday wasiirka wuxuu maray macnaha waa la ogyahay baydhabo oo leeyahay sababta loogu qabanayo maxay tahay isagoo hataa gobolka aan joogin oo markaas muqdisho ku sugnaa marka wasiirka macnihiis annagu runtii ma fahmin bismi illaahi raxmaan raxiim anoo ku hadlaya magaceyga kan t v-ga honkewla wakiilka aan u ahay goboladan runtii wixii la sheegay saaxiibadeyda waxay sheegeen waa jirtaa laakiin waxaa leeyahay cidda kasoo horjeeda saxaafadda waxay kasoo horjeedaa horumarka marka kulley inaan sheegno oo wixii aan qabanay aan sheegno ma rabno oo hadda aan faahfaagno waxbaa qabanay maamulkan waa la shaqeynay laakiin hadda midda taaganaan ka hadlaynaa waxaan ayadeynaa waan soo dhoweynaynaa go-aankii saaxiibadeyda ay qaateen sidoo kale wasiirada qaar madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in haddii fikirkaas uu la qabo uu inoo sheego in saxaafadda la caburiyo haddii kale jawaab kulal uu ka bixiyo arrinta dhibaatada lagu hayo saxaafadda gobolkan saaxiibadee waxyaabo badan ay ka tageen muddooyinkii lasoo dhaafay xuquuqdayna iska daaye dadnimada waxaana lagu heystay jiritaankeena waa markii ugu horreysay khilaaf noocan cirkaas ku shareeray uu soo dhex galo saxafiyiinta koonfur galbeed iyo maamulkooda koonfur galbeed soomaaliya xilli laogyahay inay saxafiyiinta gobolka ay usoo dhabar adeegeen dhisidda maamulkani ayna haatan ku andacoonayaan in maamulka waqti ugligihiisa isku taagay guud ahaan uu ula soo baxay weji kale maxamed cabdicasiis salaad idaacadda wadajir rediyo magaalada bedhaba xarunta gobolka baay